halkaasi aad nagala socotaan wadaacadda v o a si toos idinkaga imaaneysa magaalada washington galab wanaagsan dhegeystayaal mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan haatanna barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha hadda sahra
waa tahay aad baad u mahadsan tahay barnaamijkii wicitaanka dhegeystaha iyo anigoo idinla socodsiiya kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegeystaha barnaamijka oo toddobaadkan marti ay noogu yihiin mas-uuliyiinta shirkadaha xawilaadaha kaaha exbress iyo dahabshiil ayaa waxaynu kaga hadlaynaa walaaca laga qabo bangiga baarkales oo ku dhawaaqay inuu xirayo howlihii gudbinta lacagaha shirkadaha xawilaadaha ee soomaalida gaar ahaana dalka britain barnaamijka waxaa su-aalaha si wada jira uga jawaabi doona dhegeystayaasha cabdirashiid maxamed cabdi oo ka mid ah madaxda shirkadda dahabshiil ee magaalada london iyo weliba aadan sheekh xasan oo isna ka mid a mas-uuliyiinta kaaha exbress ee magaalada minneabolis soo dhowaada labadiinaba cabdirashiid oo bal ugu horeyntii maadaama aad joogtid magaalada london adigu oo ah halkii bangiga barcles banki uu sheegay inuu xirayo xiriirkii uula lahaa shirkadaha xawlaadaha ee soomaalida ah ee halkaasi wax ka dira bal noo faahfaahay wararkii ugu dambeeyey ee shirkadaha xawlaadaha iyo weliba bangiga barcles banki ee dalka u k bismillahi raxmaan raxiim saaro marka hore waad salaaman tahay adiga iyo dhammaan dhegeystayaasha v o a iyo akhyaarta martida ku ah barogaraamkan barnaamijkan aadan sheekh xasan iyo maxamed sida kole laga wada warhayo barcles go-aan uu ku gaaray inuu akownada ka xidho shirkado fara badan oo ilaa laba boqol iyo konton company ah ayay soomaalidu qeyb ka yihiin marka arrintaasi haddeer waxaa kasoo wareegay muddo laba bilood meelahaas ah way weli may dhammaanin wadahadalkii iyo wadaxaajoodkii lagula jiray barcales go-aankiisiina adigu shirkadaha qaar wuxuu koriyey iyo qaar uu ka xidhayba weli waa halkiisi waayahay bal waxaad ka warantaa cabdirashiid oo haddaan su-aal kuusii raaciyo rajada tan iyo wakhtigan aad qabtaan wadahadallada idin dhexeeya adinkiiyo bangigaasi sida aad sheegtay ee lagu doonayo bal in dib adeegyadaasi ay usii socdaan waad mahadsan tahay sida runtii rajada aad bay u wanaagsan tahay annagoo tix raacayna muddadii dheerayd aanu la soo shaqaynay gaar ahaan markaan daabshiil usoo noqdo xiriirkii dheeraa oo aan rajeynaya ay tahay shirkadda ugu da-da weyn kolley baynta soomaalida labaatan sanoo dhow dhow iyaguna sida ay tixgelinayaan laakiin hadda dadaalkan runtii maaha mid aanu u wadno si gaara dahabshiil waa shirkadaha soomaalida oo dhan marka rajadu lama garan karo laakiin dhinacyo fara badan baa xidhiirku ka socdaa oo barcles la jecel yahay in loo tuso ahmiyadday arrintan u leedahay guud ahaan dalkii soomaaliya oo aan xidhiir bangi la lahayn caalamka khaas ahaan dalkan u k waayahay aadan xasan ayaan aadan sheekh xasan ayaan u gudbayaa oo isna ka mida mas-uuliyiinta shirkadda ka express ee magaalada minneabolis bal kusoo dhowow aadna ugu horreyntii barnaamijka walaaca arrintan aad ka qabtaan maxaad nooga sheegi kartaa mahadsanid walaal walaaca dee kolley shirkadaha maraykanka ka shaqeeya dhibaatadan way usoo horreysay oo kuma kuma cusba sida hadda ingiriiska oo kale dhowr sano ayaa la daba jiitamayay oo shirkaduhu mar walba dhibaatooyin cusub ay kusoo kusoo kordhayeen dhowr sano ka hor ay bangiyadii waaweynaa oo dhan ay joojiyeen wada shaqeynta ay la shaqeynayaan xawaaladaha bangiyo yar yar ayaa intaas lagu soo noolaa oo xawaaladaha la shaqeynaya kuwiina maalinba midba albaabka loo soo laabaya oo shaqadii joojinaya marka walaaca dee wuxuu yahay wax aan markii hore islahayn maraykan buu ku kooban yahay oo haddana aada moodo inuu caalami noqday oo ingiriiskana uu ku darsamay lagana yaabo yurubta kalena inay iyagana soo raacaan marka walaaca ugu weyn waxa weeyaan dhibaato aan islahayn maraykan bay ku kooban tahay ayaa hadda international noqotay noqotay oo meel walbay soomaali joogtay saameynaysa waa tahay mid ka mida dhegaystayaasha oo haatan khadka telefoonka ku jira ayaan fursadda siinaynaa ugu horreyntii bal soo dhowow adigu su-aashaad qabtidna weydii martida barnaamijka labadooda midkood marka hore saaska waxaan salaamaya mas-uuliyiinta barnaamijka martida ku ah iyo jaare cabdi axmed adig ah oo barnaamij halkan ka daabixinaya xaqiiqatan barnaamijkan oo xagga shirkadaha beriyahan aadaan ula soconay markii maraykanka ay maaragtay gaar ahaan shirkada dahabshiil ay maratay wasiibooyin badan ay soo mariyeen waxaa ugu dambeeya weliba aan xasuustaa inay yidhaahdeen lacagaha aad bixinaysaan waa inaan ka warqabna annaga mar waxay yidhaahdeen lacag waa alqaacidaa fiirsan waa kasoo gudbeen haddana waa inaan ka warqaab lacagta aad bihinaysa caddadeeda way soo socotay marka sida barnaamijka labadaba waxaan dhexe su-aal ah dhammaan xawaaladaha soomaaliya miyay u dhan yihiin meelaha hayraadan hadda la wado kulley ma filayo maraykanka iyo ingiriiska oo ah quwadaha adduunka maanta haysta manaha sida loogu arrintan loogu hortegi lahaa hayraadaan oo hadda la sheegayo sida loogu hortegi lahaa mas-uuliyiintan qorshaha ma wadaan abaabulkeeda horsha ma wadaan waa hagaag labadooda mid ka mid a ayaa kaaga jawaabaya cabdirashiid haddaad ku horeyso ha runtii waa mahadsan yahay walaalkeena muqdisho waa dareenkiisana waa ku mahadsan yahay horta runtii arrintan waa waa mid sidaa aad saaray u saxday kuma gaar ahaa markaan kusoo noqda arrintan barkles hadda kuma gaar ahaa soomaalida mid kalena waan yaro iftiiminayaa arrintani waxaan jeclahay inay dhegaystayaashu ay u fahmaan in xawaalada shaqadeedii aan la joojinin ay tahay account ama xisaab ay shirkaduhu ku lahaayeen bangigaas barcles waa hal bangi markaa imka dadaashiyo o kale aan runtii anigoo daan ogahay oo mas-uuliyiinta kamid aan ka hadlo magiyo aad iyo aad u fara badan cilaaqaad iyo xisaabo ku leh hal bangi oo kamida wey marka horta waxaan jeclahay inaan dadka niyadda u dejino oo ay ku ku bishaaraystaan shaqadii iyo adeegii loo hayay inuu halkasi soconayo guud ahaan caalamkana sidiiba u socdaa tanina waxay gaar ku tahay dalka ingiriiska weliba hal bangi laakiin taa waa iftiiminayaa in adeegii shaqadu loo hayay bulshada uu halkii insha allahu tacaala ka socon doono barcles laftiisana rajada aanu ka qabna saan idiin sheegay labaatankii sano horen aan la shaqeynayna iminkaan aan rajeynayna insha allahu tacala inaan lasii shaqeyn doono sharciyada adduunku runtii aada bay isu bedelayaan ma fahmi kartid meelaha ay sharciyadu ka imanayaan iyo waxyaalaha isbedelaya laakiin waa mid loo baahan yahay haddaan mid kale ku darana xaqiiqatan way dadaaleen dahabshiil keliya ma aha xawaaladaha soomaalida ingiriis ka shaqeeya waxay samaysteen urur ururkaasayna iminka runtii ku dagaal galaan waa tilaabo wanaagsan oo ay ku ilaalin karaan adeegan ay bulshada u hayaan aad baad umahadsan tahay dhegaysto kale ayaa khadka telefoonka ku jira oo nagu soo biiray magacayga waxaa la yidhaahdaa cabdullaahi aadan kulane waxaan idinka soo wacahayaa minnesota maraykanka xawaaladana horaan uga shaqeeyo kenya waan fahmahayaa nidaamka ushaqeyso marka mas-uuliyiinta waxaan rabay laba su-aalood inaan weydiiyo su-aasha uga horeysa adduunku waa isku danaystaa danaha ka dhexeeya qolyahan reer galbeedkuna danahan hadda ay u istaajiyeen ah money laundering iyo waxaas inay ka baqaan ma u tuseen mas-uuliyiinta meeshan ku jirto markay la hadlaayeen bankigan barclis bank markay mas-uuliyiintu isla shiraayeen ama la hadleen ama dawladda ingiriiska ma u tuseen haddii la caburiyo oo la xanimo nidaamkan janalkan hadda saxda ah ee legalka ah in ay keeni karto in ay dadku isticmaalaan nidaamyo oo suuqa madow ah oo hadda nabadgelyo darada ay ka cararhayaan ay horseedo maadaama ay bangiyadu hadda si saxa ku shaqaystaan ay wadamadaas kaga shaqaystaan marka way furi kartaa wado kale oo money laundering lagu sameeyo haddayse keeni karto ma u tuseen nidaamkaas inay ay ku samayn karto taasa su-aasha koowaad waxaan dhihi lahaa cilada jirta ma aha cilad sharci keli ah dhegeystuhu wuxuu weydiiyey ma loo tusay dawladaha iyo bangiyada in haddii qaabkan hadda xawaalada lacagaha loo dirayo ee sharciga ah la joojiyo in si dhuumaal ah oo sharci darro ah oo nabad sugidda xataa aan u fiicnayn adeegii loo wadi karo oo dhibaato intaa ka weyn ay iman karto waa wax jira sidii waa cabdirashiid sheegayna ciladu ma aha inay dawladuhu inta soo jeedsadeen ay shirkadihii shaqada ka joojiyeen oo laysamadii lagu shaqeynaya ay kala noqdeen ma aha ciladu ciladu waxa waaye sharci jira oo xawaaladuhu ay ku dhaqmaan oo bangiyadii ay cabsi ka qabaan bangiyada qaarkood in adeegooda loo isticmaalo muxuu ahaayey wax aan waafaqsanayn sharciga marka cabsi bangi ayaa meesha taalla ee ma aha inay shirkaduhu kasoo bixi waayeen sharciyadii dawladdu dhigtay ama dawladdu ay sharci cusub soo rogtay oo kaasi markaa uu joojinayo shaqadii xawaaladuhu ay wadeen haa dawladuhu way fahamsan yihiin in halis ay jirto meesha haddii xawaaladaha sidii sharciga ahayd ee tooska ahayd ay wax u gudbin waayaan in laga yaabo dadka qaarkood inay u isticmaalaan adeegii qaabab aan sharciyaysnayn oo muxuu ahaayey sharci darra ah in dadkii u adeegsadaan ilan option kale uma furro dadkii dawladihii way fahamsan yihiin cilada jirta waxa weeye bangiyadii oo private ah oo ayna dawladdu qasbi karin ayaa qaarkood go-aansadeen inay shaqadii joojiyaan marka taana dowladaha laftooda wakiil mas-uuliyiinta dowladda markii lala hadlo waxaa laga yaabaa inay ku dhahaan bankiga waa private saad ula macaamili lahaydeen idinku kasoo baarandega idinku kasoo tashada laakiin anagu dowlad ahaan company private ma qasbi karno marka arrintaasa meesha ku jirta waan idin salaamaya dhammaan madaxda iyo daatihiyaasha v o a magacaygu waa maxamuud cumar oo switzerland baan kasoo hadlaya su-aal su-aashaasun ku dhow imika uu ka jawaabayay madaxo ayun baan weydiin lahaa innaga oo danahayna iyo danaha ummadda soomaaliyeed eegayna maxaad ugu dadaali weydeen in aad sharciyeysaan oo hay-adaha ama bangiyada brivateka ee haddaba uu sheegay su-aalihii ka horreeyey inaad sharciyeysaan ay ina ummadda soomaaliyeed ay baahideeda ay u haqabtiraan si farsamo sharci ah hay-adaha internationalka iyo kuwan kale ee xawaaladahan ayu caalamku aqoonsan yahay iyo bangiyada brivateka ahee uu caalamku aqoonsan yahayba wasalaamu calaykum aad baad umahadsan tahay cabdirashiid maxamed cabdi ayaa ka jawaabayo shirkada dahabshiila amrooda anaa kusoo noqday waa cabdirashiid maxamed cabdi oo dahabshiil london waa mahadsan yihin walaalka su-aashaas laakiin runtii waxaad moodaa waa un jawaabtii aadan bixiyey bay ku dhowdahay xawaaladuhu sharci waa leeyihiin sharcigoodiina lagama qaadin waxbana iskama bedelin marka taas iyadu jawaabteedu waxay ku kooban tahay xawaaladuhu sharci way leeyihiine bankigu isaga akoonkiisa yidhi waan idinka xidhaya kumanuu manuu odhanin runtii sharci ma haysataan sharciga dawladdaa bixisa isagu ma bixiyo bankigu isagu sharciga ma bixiyo marka taas runtii jawaabteeda saas ku kooban tahay magacayga waxaa la dhahaa saarnuur duduble waxaan ka tirsanahay dadka oo degan london oo ka shaqaysta meeshan oo dadkooda masaakiinta ku nool soomaaliya wax u dirsado marka welwal welwal weyn baa naga hayo sida meeshaan wax u mari lahayn intee xaaladiina maraysaa maxaan sameynaa maxaa yeele hadday arrintaas istaagto meelaha masaakiinta wax ugu dirna ma hayno marka su-aalaa ila weydiinayaa cabdirashiid maxaa kula soo gudboonaaday xagee xaal idiin maraya waad mahadsan tahay zahra adaa mudan walaal zahro way mahadsan tahay mar waa cabdirashiid weeye dahabshiil london cabdirashiid maxamed cabdi runtii zahro waa dareenkaas aad baan kaaga mahad celinaynaa anigoo ka faaidsanaya fursadda weliba waxaan aada ugu macanayna dhammaan dadkii ka qeyb qaatay arrimahan hadda cambainkan loogu jiray in da bankiga dahabshiil uu ka noqdo go-aankaas oo uu adeegii shirkadaha sii wado saare ayaa kamida dareenkeedaas iyo madaxda soomaaliyeed dowladda federaalka dowladda somaliland shacabka reer u k looma kala harin runtii aada ba waa ogeydeen maalintii arbacadii waxaa la tegay guriga prime ministerka number ten downing street oo uu tegay maarayaha shirkadda cabdirashiid maxamed siciid ducaale iyo dad badan marka halkaa waxaan runtii hadalka soo gelinayaa inay dadka saaro lamidka ah ee london jooga ama u k jooga ay dadaal aada iyo aada u fara badan ay arrintan geliyeen waxayna kicisay siyaasiyiinta dalkan u k arrintaasi waxay culays badan saartay bankiga barcles inaaqseen moji guardian su-aalo badan bay weydiinayeen barcles oo ay kamid ahay su-aashii walaalkeena weydiiyay ahayd haddaad barcles oo xidhaan akoonada aada sida nidaamkaa u shaqaynaya miyadan ogeyn inay iman karto dariiqo kale oo khaldan oo lacagaha ay dadku gudbin doonaan mar walba dadku lacagtooda way diri doonaan marka saro waxaan runtii kugu bishaaraynaya horta marka hore adeegii halkiibuu ka socon doonaa barkasna weli muu xidhin oo akoonkii iyo xidhiirkii shaqadooda shaqaynti waa naga dhexaysaa waxaana rajaynayna insha allah taala inu isbedel ku yimaado bangiyo kale oo fara badan oo aan rajaynaynaana waa jiraan oo de xidhiir noo dhexeeyo marka waxaan maka mar labaad kolliba sii codsanayna in dadaalkan la sii wado intaynu ka gungaarayno saare oo v o eda waxaan u sheegaya walaal ama dadweynaha dhegeystayaasha aba arrintan inay xaqiiqatan shucuur gaarana gelisay yani ummadda soomaaliyeed yani marka ay dantooda ilaashanayaan siday u midoobi og yihiin ay isugu iman og yihiin iyo waxqabadku xooga uu leeyahay waya markii u horeysay baa la yidhi yani taarikhdii in somaali soomaalida ay deganeed dalkan shan iyo labaatan kun oo qof ay soo saxiixaan cabasho dowladda ku socota intiina haatan nagu soo biirtayna waxaad nagala socotaan barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aynu toddobaadkan kaga hadlayno go-aankii uu bangiga baarkales dhowaantan ku sheegay inuu joojinayo howlihii shaqo ee ugu hayay in ka badan laba boqol iyo konton shirkadaha xawilaadaha ah oo ay ku jiraan kuwa soomaalida ah ee dalka u k waxaana barnaamijka marti noogu ah oo khadadka telefoonka dhegaystayaasha uga jawaabaya cabdirashiid maxamed cabdi oo ka mid ah madaxda shirkadda dahabshiile ee magaalada london iyo weliba aadan sheekh xasan oo isna ka mida mas-uuliyiinta shirkadda kaha express ee magaalada minneabolis ee dalkani maraykanka marka hore magacaygu waxaa la yidhahdaa cabdifataax sheekh maxamed sayid warsame ma garat waxaana ka mid ahay mujtamaca ku nool magaalada kismaayo ma garat markuu horta soomaalidu qofka ilaahay wuxuu subxaana watacaala wuxuu yihi qof aan isaga isdulleyn ilaahay ma annagu waa de arrintaasu arrin aad ay noo saameynaysa weeye waxaan nahay mujtamaca ku nool dalka soomaaliya khaasatan waxaan hadda macnaha nagu haya dalkii dadka ehelkanagoo jooga sida britain maraykanka iyo ayaan horta ku joognaa dalka dalka waa og tahay inaan wax shaqaa ka jirin ma garat labada mas-uul waxaan weydiin lahaa marka hore waxaad ku tidhaahdaa horta idinku ma isku muuqu macnaha ma isku muuquf ma tihiin waxaan cabdiqaadir ku leeyahay shirkaduhu wada shaqayn badan baa ka dhexaysa suu cabdirashiid noo sheegayna shirkadaha jooga ee wadanka ingiriiska urur bay leeyihiin ururkaasay ku dagaalgalaan sidoo kale kuwan maraykanka oo dhibaatada uga horreeyeyna iyagana urur bay leeyihiin ururkaas oo shirkadaha xawaalada maraykanka oo dhan ay u idil yihiin oo maamul leh marka halkan maraykankana sidoo kale shirkaduhu waxay leeyihiin urur matalaya oo afka xawaaladaha ku hadlaya waay marka shirkaduhu waxyaalo badan bay ka midaysan yihiin ururadaasna waxaan filayaa in n ay international noqdaan oo hadhow shirkadaha kuwan maraykanka iyo kuwan yurubba ay isku muxuu ahaaye xiriir badan oo kasii dhexayn doono oo xiriirka intaa lasii xoojin doono oo ururada lagu dagaalgeli doono insha allah waayahay n cabdirashiid maxamed cabdi n adigu waxaad ka mid tahay mas-uuliyiinta shirkadda dahabshiil ee magaalada london n bal haddii aad dadweynaha iyo annagaba noo faahfaahiso arrintan maxay salka ku haysaa maxaa uu qoonsaday bangiga barcles
runtii waad maadsantahay saro wa su-aasha barcles annaga iyo dad badan oo mas-uuliina oo kaleba way isku dayeen inay ka fahmaan haba yaraatee muu sheegin media marka ka akhrisataan waa aragteen warbaahinta guud ee caalamkaba in lagu soo qoro dahabshiil ahaan xiriir wanaagsan iyo runtii wada shaqeyn wanaagsan baa naga dhexaysay waraaqo badan oo uu sheekha ugu mahad celinayo ugu dambeysay sanadkan xitaa uu noo soo diray baan ayaanu soo qaadanay markii arrinkana soo baxday marka waa arrin xaqiiqatan go-aan iyaga u gaara oo marka dee midiyaha caamka ad akrista ay ku aad moodo inay ay mar walba kusoo celinayaan waxaanu ka taxadaraynaa wax soo socda wax hadeer ay wax dhacay oo aanu cid aanu eedeyna ma jirta wax soo socdaanu ka taxadaraynaa waayahay n waxaan rabaa su-aashanna inaan weydiiyo aadan sheekh xasan oo isna kaha express n ka tirsan mas-uuliyiinteeda magaalada minneabolis n shirkaddan ama bangigani keliya ma xiri karaa oo go-aanku ma qaadan karaa inuusan u dirin lacagaha soomaaliya mise arrinta waa mid dhinaca kale ay dowladdu wax ka og tahay oo bangiga keligii waxaa wuxuusan wadin ayay u eg tahay
sara waa mahadsan tahay arrintan saan horey u sheegnay dawladdu sharciyay soo dejisatay wax dhibaato ah dhinaca dawladda uga iman mayso laakiin lacagtii dadweynaha laga dirayay waxay u baahan tahay in bangi lasii mariya haddaan bangi lasii marin dee si kale oo loo xawilayo oo lacagtii maraykan aan ku qabanay africa loogu gudbinayo ma jirto waxa marka dhibaatadu ay ka socoto waa bangiyadii oo cabsi sida cabdirashiid uu sheegay cabsi wax dhici doona ama dhici kara wiswis ay ka qabaan ama walaac ay ka qabaan daraadii u joojinaya oo leh xawaaladihii lama shaqayn karno waxaad moodaa hadda sida ingiriiskao kale inay arrinta hadda ku kooban tahay barclays maraykanka run ahaantii bangiyo bad ahaan bay arrintan saamaysay oo bangiyada maraykanka ee waaweynaa ee u dhigmay barclays sida u s bank iyo wells fargo iyo waa horey joojiyeen saan haddaa idiin sheegayna xawaaladuu inta badan hadda waxay la shaqeeyaan un bangiyaheeda yaryar oo local ah oo stateyada ku kooban waayahay ugu dambeyntii cabdirashiid maxamed cabdi haddii kaba soo qaadba ay bangigani uu ku tallaabsado arrintan oo sida uu sheegay gebi ahaanba uu joojiyo howlihii shaqo ee udiin hayay iyo lacagihii loo xawili jiray soomaaliya kumanaan iyo kumanaan dada ayay noloshooda ku xiran tahay lacagihii hay-adaha ayaa lagu diraa kuwii kale ganacsiga ayaa meesha iyaguna yaala maxaa idiin qorsheysan inkastoo dhegeysta aan filaya hadaayiba inuu su-aashaas hore kuu weydiiyey maxay tahay tallaabada taas xigta oo aad ku badbaadin kartaan dadkaasi oad kusii wadi kartaan adeegyada inaad usii qabataan bulshada u baahan waad mahadsantahay saro barnaamijka su-aashan aad ku dambeysaba runtii waa waa laba qodob baan kaga jawaabayaa su-aashaadaas mid horta waxa weeyaan rajada iyo wada shaqeynta barcles aan ka qabnaa waxaan rajeynaynaa inay sii socoto oo dadaalka imika la galay iyo in la dareensiiyo ahamiyadda ay arrintani u leedahay ummadda soomaaliyeed xaqiiqatan waxaa la gaarsiiyey level aada u sarreeya oo oo bangiga aada moodo inaanu markii hore aanay u muuqanin hadalka hadda ay ku hadlayaan isbedel baa ka muuqda markii hore may fahamsanayn labada boqol iyo konton kan shirkadood ay xidheen waa caalam yani hindiya iyo bakistan iyo nigeria iyo yeman iyo waa ummado bangiyadoodii ay shaqaynayaan oo lacagta london laga diro toos loogu diri karo bangiga yeman ku yaalla ama nigeria ku yaalla hadda waxay fahmeen arrintaasi inaanay ka jirin soomaaliya oo bangi halkan ka jiro central bank inta laga dhisayo soomaaliya inaan central banki dalka iyo intii burburka dalka dhacay aanu jirin xiriir bangi kataa horta rajo weyn ayaanu ka qabnaa inay il gaara ku eegaan waxaa intaa dheer oo aan runtii jecelaya maadaama ummaddu inta aynala soo halgamaysay dadaal badan nala gashay inaanu ku wargelino oo macluumaad ahaan war ahaan ku siino arrintan dowladda ingiriisku iyaduna si aan adduunyada kale aan himad ahmiyad u siinin bay usoo faragelisay wiigii dhawaa london waxaa ka dhacay ilaa laba shir oo shir wasaaradda maaliyadda iyo wasaaradda arrimaha dibadda qabteen waayamaha soo socdana waxaa la rajeynaya shir noocaas oo kale ah horta waxaan noogu weyn aan rajeynayna waxa weeyaan dadaalkan la wado ee aan anagu kaliyaga wadin ummadda soomaaliyeed oo dhan ay ka qayb qaadatay oan mar walba ku mahadcelintaan u hayno inuu midho dhalo rajada weyn yani ilaahay ka sokow taasi waa taas ta labaad bangiyo badan baa runtii aanu iyagana u gudbisanay inaanu akoonno ka furano oanu iyagana rajo ka qabna dariiqooyin kale oo waxaa jirta shaqada usii socon karto anagu sida halkan walaalkay uu yidhi maraykan dan joogno anagu ma gaarsiin karna lacagtii afrika anagu waa gaarsiin karnaa oo runtii waanu haddana waa gaarsiinaa hadda waxaan isticmaalna qaybo badan oo aan barclays ahayn baanu ka shaqaynaa marka rajadu waa wanaagsantahi aad baan ugu mahadsantahay saara waad mahadsantihiin ka qaybgalkiina barnaamijka aad baad ugu mahadsantahay dhamaan waa aadna
kuwaasi waxay ahaayeen martida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha ee toddobaadkan oo aynu kaga hadalnay go'aanka bangiga barkales uu ku sheegay inuu ku xirayo xawilaadihii lacagaha loo dirayey soomaaliya waxaayna kala ahaayeen labada mas-uul ee martida noogu ah cabdirashiid maxamed cabdi oo ka mida madaxda shirkadda dahabshiil ee magaalada london oo khadka telefoonka si toosa uga jiray magaalada london iyo aadan sheekh xasan oo isaguna ka mid ah mas-uuliyiinta shirkadda kaah exbress waxa uuna ku sugan yahay magaalada minneabolis ee dalkani tan iyo inta aynu barnaamijkan mid lamida ku kulmi doonno toddobaadka soo socda inta ka horraysa waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo
aad baad u mahadsan tahay sahara cabdi axmed oo barnaamijkaasi wicitaanka dhegaystaha nala socodsiinaysay